bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabyina mحamd وعlى آlih وأصxaabه أجmعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النasائي raximh اllah taعalى bab الmuxafalati midii la gaaxiyey ee la iibina ee la iibiyo xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay almuxafala waa neefka caanaha lagu xabisay ama la gaaxiyey oon la maalin oo markaa candhadiisu ay aada u bararan tahay oo qofkii arko oo u malaynayo inuu yacni neef caano badan inuu yahay wa bilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdurazaaq qala xadahanaa macmaru can yaxya bni abi kahiirin qala xadaanii abu kahiir whuwa abu kahiir algubariy alyamaamiy alacmaa qiila huwa yaziid bnu cabdiraxmaan waqiila yaziid bnu cabdillaahi ayb wa huwa hiqat rawaa lahu lbukhaariyu wamuslim alarbaca ayb anahu samica abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi waslam idaa baaca axadukum midkiin haddii uu gado ashaata rida aw illaqxata neefka irmaan falaa yuau gadaya neef irmaan falaa yuxafilhaa younan caanaha ku xabisin ounan gaaxinin ayb si uu dadka ugu siro waa isleeyihin marka baabkan kan marka waa nahyi waa in la yska reebay taana marka wuxuu keenayaa ama taxriim ama tanziih khadiica iyo khiyaano iyo maadaama ay ku jirtana wuxuu keenayaa taxriim hadhow beecan laakiin mama fulaa mase ma fulaayo baabka dambe qaala baabu nahyi iska reebidda layska reebay caddaynteediibuu u baab yahay cani ilmusaraati neefkii la gaaxiyey wa huwa tasriyada ama yacni taxfiilku an yurbata in la xiro waaye akhlaafu naaqati hasha ibteeda in la xiro hasha ibteeda meesha ay caanaha kasoo baxayaan ay kasoo tiiqayaan in la xiro awishaati ama rida ibteeda in la xiro wayutraka laga tago min alxalbi maalin yowmeyni laba maalin iyo halaathati iyo saddex xataa yajtamica lahaa ilaa uu usoo ururo labanun caano ay usoo ururaan fayasiida mushtariihaa midka iibsanaya marka uu siyaadiyo fii qiimatihaa qiimaheeda dhexdiisa hadhow marka ninka iibsanaya inuu u maleeyo neefkan inuu caano badan yahay qiimuhu siyaadina marka limaa yaraa liajli maa yaraa wuxuu arkaayo darteedo min kahrati labanihaa caanaheeda badnaanteeda ah وبالإsناad qال أخبرnا محمد بن منصور qال xdثnا سفyان عن أbي الزiناad سفyاn waa بن عyayنة أbو زiناad cبدالله بن ذكوان عن الأعرج عن أbي هريرةa عن النبي صلى اه سلم qاal laa تلqوا الركباna sفrka ha ka horteginina dadkan gaadleyda ahoo safarka yacni soo wato in marka waxay dadka gaadleyda sameeyaan ay ka hor tagaan iyagoon weli sicirkii aan ogaanin ay wax kaga soo gataan baab ayaana imaan doono meeshaasaan uga hadlaynaa lilbeyci beeca dartii safarka hakala horha ka horteginina walaa tusaru libila geela iyo walghanama iyo ariga ha gaaxinina lo-dana waa la mid ilaxuunka oon iska mid ah man ibtaaca qofkii iibsado min dalika kaagaas xaal uu ka ahaaday shay-an wax oo noocaas ah fahuwa bikhayri nadarayni laba aragti midda u door fiican oo u kheyr badan ayuu leeyahay ayuu ku dheehan yahay fa in shaaa haddii uu doono amsakahaa waa haysanayaa wa in shaaa haddii uu doonana an yaruddahaa inuu celiyo raddahaa waa celinayaa wa macahaa saacun min tamrin iyadoo uu la jiro suus timir ah dhowr mas'alaba meeshaan waa laga qaadanayo tasriyadu inay xaaraan tahay mamnuuc ay tahay masalada labaadna waxaa laga qaadanayaa beeca inaynan fasaadineynin waayo hadday beeca fasaadinayso waxaa la dhihi lahaa beeca waa buray dib ha layskugu laabto iyo hadduu rabo iyo lama dheheen maadaama xadiidku uu leeyahay ninkii saa wax ku gato neef la gaaxiyey gato lababa asagaa khiyaar u leh middood inuu iska haysto oo saa ku qaato inuu saas ku qaato marka beeci waa dhacay waay marka waana sax oo ninkaana thamanka iyo lacagta waa milkiyey ninkaana neefkiiba uu milkiyey iyo inuu iska celiyo oo uu yidhaahdo ma rabo khiyaar uu le marka kownuhu in khiyaar uu leeyahay oo hadduu doono sidaas lagu fulinayo ayaa waxay tusaysaa nahyigaani inuunan ku keenin beeca fasaad oo qaacidada annahyu yaqtadi alfasaad nahyigu inuu jiho bannaanka ka ah shaygan iyo shuruuddiisa inuu yahay ama inuunan ahayn haddii shayga uu nahyigu ku saabsan yahay shuruudulbeyc iyo shayga daatadiisa iyo wax u noqonaya haddii uu yahay nahyigu fasaaduu keenaa haddii laakiin uunan ahayn si kalena waa u mamnuuc laakiin haddii la sameeyo beecaas waa beec dhacay haddii uu ku raalli noqdo mas'alada kale waxay tahay khiyaarkan ilaa intee in la eg ou soconaa saddex maalmood bacdi riwaayaat baa marka waxay tilmaamaysaa huma anta bilkhiyaari fii halaathatin ilaa saddex maalmood neefka inuu caano leeyahay iyo in kale waa lagu ogaa karaa haddii la maalo markii ugu horeyso haddana maalin iyo laba maalin caanihiisu waa la garan karaa ayb waxbaa lagu ogaa karaa mas'alada kale waxay tahay xadiidka ku jirto haddii uu celinayo suus timir ah saacan min dacaaminna waa soo aroortay laa samraa ah suus marka timir ah ayaa laakiin imaamu lbukhaari wuxuu yidhi attamru akthar riwaayaadku timir ayay u badan tahay suus timiroo bixina suuskan timirta marka muxuu bedel ka yahay wuxuu bedel ka yahay caanihii uu ninkan uu ka maalay neefka caanahaas lagu soo xabisay ee uu ka maalay ayaa bedel looga dhigay xanafiyada marka ayagu waxay leeyihiin maadaama aan caanaha iyo suuska timirta inay isu dhigmaan aan la ogeyn meeshaas marka waxay leeyihiin jahaala ku sugan oo labada dhinac mid ka mida ile caanahan intay noqon doonaan lama oga suus timiroo mucayanana waa lagu gaday mamnuuc waayay dheheen xadiidkan ka warrama markii la yirina waxay dhaheen xadiidu tasriix aaxaad waayay dheheen aaxaadkuna hadduu ka hor imaanayo yacni usuusha iyo waxyaabaha qawaacidka iyo shayga mutaqarirka ah iyo hadduu ka hor imaanayo ma lagu camalfalaayay dheheen qaar waaba kasii dareenoo waxay dhaheen abu hurayra xadiidka warinayo oo raawi lxadiidi laysa bifaqiih xadiidka fiqi buu ka waramaa abu hurayra warinaayo abu hurayrana waxay dhaheen faqiih ma aha saas darteed marka xadiidka waa laga tegaa arrintaa iyadoo lafteeda waa waa daran tahay bal saxaabigii oo wax laga sheegayba noqonaya oo la duro waayo faqiih ma ahan in la yidhaah saxaabigu sax ma ahan saxaabigan xadiidkan sababkii lagu keenay iyo meeshuu u socdo iyo waa ogaay yani dadkii dambe waa uga ogaal badnaayo abu xaniifa saxaabi ma ahayn isaga markaa ninkii joogay haddii looga sheekeeyo oo la yidhaha nin dambe yaqaano waa waa dhib sida badan abubakar ibnulcarabina wuxuu yidhaahdaa markii aan sharqiga tegay isaga maqribi buu ahaa ishbiiliu joogi jiray rixladii aan baqdaad anoo joogo ayaa xadiidkan la ysku keenay uu yidhi xadiidu tasriic masaladana laga hadlay xadiidkan ayaa marka waxaa daliishaday dadkii meesha joogay nin ka mida mid baa soo booday xanafi ah markaasuu wuxuu yidhi xadiidkan fiqi buu ku saabsan yahay wa abu hurayrata laysa bifaqiih abeesaa waxay kasoo dhacday uu yidhi saqafka masaajidka ninkii unbay dhab dhahday afka ka qabatay waxaan u aragnay uu yihi marka ninkaas amar ku dhacay inuu yahay saxaabigaas ou doondoontay marka haddaad adigu mas'alo ka hadlayso saxaabi iyo hakaa nabad galaan asxaabta asxaabta rasuulka hakaa nabad galaan wax dhibay kugu hayaan male dheef unbay ku ayay ku keeneen asxaabta ayb marka nin saxaabi yacni afar iyo toban qarni iyo wax lamida ka hor nin uunan waxba ka hadlaynin uunan soo gaarin ninka ka faka waaye ee nin maanta jooga maxaad malaynay marka shiiq maanta jooga mau dhaafaa waxyaabahaas marka ma fiicna ee waxaa kaley leeyihiin xataa haddii laga soo qaado sida ay tilmaamayaan cabdullaahi bnu mascuud ayaa waxaa laga haayaa inuu sida xadiidka fadwooday bukhaari aana warinayo iyagu marka ma ku dhacaan ibnu mascuud faqiih ma aha ma dhihi karaan leanna waxay leeyihin fiqiga xanafiyada ama reer kuufa ibnu mascuud uu galaa marka abu hurayra iyo ibnu mascuud riwaayadiisi iyo ibnu mascuud ra'yigiisii waa iswaafaqsa waa iswaafaqeen taa marka waxay kutusaysaa inaan xadiidka lagu cilay karin waxyaabahaas oo kale ayb daxaawi asaga wuxuu isku dayay xadiidka inuu yidhaahdo waa mansuukh wax badan bau keenay iyo warar aada u tiro badan waxyaabaha marka uu keenayna waxaa ka mid a xadiidka baabka soo socda ku imaan doono alkharaaju bidamaan ayaa xadiidkan nasakhaayo ayuu yidhi ayb oo xadiidkaas alkharaaju bidamaan wuxuu tilmaamayaa ninku hadduu alaab soo gato ee uu milkigiisa soo galo shaygaas faa-iidadiisa marka ama yacnii faa-iidooyinkiisa iyo uu wax ka qaato oo ay ceeb kusoo baxaan shaygii maalan oo uu ceeb dartiis shaygii la celiyo wixii uu ka cunay ama uu ka qaatay fawaa-id yacni zawaa-idda marka yacni mutasilka aan ahayne munfasilka ah ee uu ka qaatay ma loo qabsanaa maya loo qabsan maayo sababta maxay tahay leanna haddii shaygu agtiisa uu ku baabi'i lahaay oo ku talfi lahay oo ku halaagsami lahay isaga lee isaga unbaa xambaari lahay soo maha masalan baabuur baad nin kasoo gadatay baabuurkii laba beriyaad ku shaqaysay ceebaa kasoo baxday waa celisay labadii beri wixii aad ka heshay keen maa lagu dhahayaa maya waayo labada beri hadduu baabuurka baabi'i lahay ama laxadi lahay ama madfac ku dhici lahay baayica waxba kuma yeelateen oo min damaani lmushtari buu ahaa lahay marka mas'aladaas iyo middaan in laysu keena marka ma ahan waayo middaan xadiidkan uu ka warramaayo caanahan caqadka markii la gelayay oo wax la kala gadanayay caanaha wixii la gatay ka mid ahaayeen haddana meeshii ma yaallaan waa in la celiyaa marka soo ma fahmin ee caanuhu ma ahan wax gadaal ka yimid ma aha oo neefka intaad adugu caws iyo daaq iyo wax siisay caanaha ay soo galeen kuwaas ma laga hadlayo ee kuwii adiga aada ku gadatay oo caqadku uu shamliyey waayo waxaa la leeyahay gud waana waa lagaa rabaa taas adiga naam ayb marka labada xadiid xadiidkaas iyo kan maba iska hor imaanayaan banaan ayb wa bihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa cabdulxaarif qala xadaanii dawuud bnu qaysin can ibni yasaarin waa muusa bnu yasaar almualibiy almadaniy hiqat can abi hurayrata can rasuuli illahi sal l slama qaal man ishtaraa musaraatan qofkii iibsado neef la gaaxiyey fain radiyahaa hadduu raalli noqdo uu ku raalli noqdo idaa xalabahaa markuu maalo falyumsikha ha haysto wain karihahaa haddou nacana falyaruddahaa ha celiyo wa macahaa saacun min tamrin suus timira iyadoo uu la socdo suuskanna sharcigaa xad ka dhigay wuxuu sharcigu xadeeyey annaga aqligeenna uga hor imaan mayno caanaha iyo suuska yaa kala badan iyo ma gelayno oo nusuusta waa loo hoggaansamaa wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu can ayuuba can muxamedi qaala samictu abaa hurayrata yaquul qala abulqaasim sala allahu calayhi wasalam man ibtaaca qofkii iibsado muxafalatan ow musaraatan neef la gaaxiyey fa huwa bilkhiyaari ayuu ku dheehan yahay halaathata ayaamin saddex maalin marka haddii saddex maalmood la dhaafo waa ka dhammaaday qofkaas khiyaarkaas waa uga dhammaaday waana meeshaan meesha laga qaatay khiyaaru shardigu inuu saddex maalmood ka badnaa karin in shaaa haddii uu doono an yumsikahaa inuu haysto amsakahaa wain shaaa an yaruddahaana raddahaa waa celinayaa wa saacan min tamrin ayuu la celinayaa laa samraa-a qamadi maya qamadigu xoogaa waa ka qaalisan yahay cuntadan kale weliba samraa-u shaam walidaalika xanafiyadu waxay dhahaan nisfu saacihi ayaa u dhigmo cuntada kale saaciida qaala baabu lkharaaji bidamaan kharaajka dheefta ou qofka shaygii ou gatay kala soo baxo bidamaani ayuu ku ayuu ku sugnaanayaa damaanku ku sugnaana macnaheeda adigu haddaad shay soo gadato ood shaygii ka faa-iideysato ceeb inaad ku radiso keenaysana aada ku aragto shaygii unbaad celineeyay wixii aad ka qaadatay lagaama rabo sababtoo ah waxaadan waxaanan lagaaga rabin ama aada ku qaadatay damaanka dartiis damaankana waxaa laga wadaa haddii uu shaygaas dhimo lahaay adoo kaa dhiman lahaa wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa ciisa bnu yunus wawakiicun qaala xadaanaa bnu abi di'bin can maklad bni khufaafin wahuwa algifaariyu maqbuulu can curwata can caaishata qaalat qadaa rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu xukumay ana alkharaaja bidamaan kharaajku inuu damaan ku ahaanayo kharaajku marka waa dakhliga iyo manfacada kasoo gelayso qofka shaygii uu gatay hadhow marka la celi tego oo ceeb iyo wax lamida loogu celin tego isaga ma laga raboonayo dakhligaas gud ma la dhahayo shaygii unbuu celinaa uu soo qaaday ayb zawaa-idda laakiin mutasilka noqotana waa la celinaa iyada ile maka go-eysa naafkeeda maalan neefkii adaa gadatay bil camalaad haysatay ceebaad ku aragtay neefkii waa iska cayilayb hadhow waxaan ka goosanaa ma dhehaysid zawaa-idda mutasilkaa iyo waa kala qaaday meeshaan marka dakhliga iyo manfacada qofka uu leeyahay tee waayana waa hadduu shaygaas ceyntiisa uu milkiyey waayo laakiin wax ceyntiisa sharcan aadan u milkinin manaaficdiisa adiga ma qaadanaysid waa lagaa raboonaa oo maalan taas oo kale maxaa ka mid ah shayga ceyntiisa aadan milkinaynin waxaa ka mid ah caariyadoo kale neefaa adi lagu caariyeysiiye agtaaduu ku dhalay adiga iska qaadan maysid wuxuu dhalay ilaa ceyntiisa adiga ma lahayn maogtahay waxaa ka mid a waxyaabaha la booliyo waxbuu bililiqaystay guriyou bililiqaystay ama xoolo iyo waxbuu bililiqaystay gurigii ou bililiqaysto o iska ijaartay ayaan dhanoo iska cunay ka bacdi ninkii gurigii waa laga qaaday wixii uu ka manaafacaadsaday gurigaas waa lagu leeyahay leanna ninkan baabkan alkharaaju bidamaan ma lagu dareeri karo leanna asaga wax ma yeela ninkan gacantiisa gacan wax yeelatay ma aha laakiin gacantu markay iyada wax milkiso wixii uga soo baxo manaafic ah manaaficdaasna taabic waxay u tahay caynta xaqu uu leeyahay leanna hadday baaba-daba isay ka dhumi lahayd haddii uu ceeb marka uu u celiyo darteed manaaficdii dib usoo celi ma la dhahayo leanna hadday dhimo lahayd ba say ka dhiman lahayd taasaa marka ay ku waxayaan wax marka shay sidaas qaasir ku ah oo qaasibka iyo ma soo gelayaan fiimaa qasabahu fainahu yadmanu lmanfacata qaasibku manfacada waa damaana xataa hadduu dhul intou bililiqaysto beer ka falo dhulkii ou dhinto ile dhulka haddii fasalkan lagu dhigo fasal kale laga gooyo fasal saddexaad laga gooyo waa isbedela isaga laftiisa xoogaa ceyntiisu naqsi baa gelaya waa kabaa leanna awalba gardarow isaga ku joogay moogtahay ayb lianna almaqsuuba shayga la booliyey ninkii iska lahaaya iskale weli sharcan kan ma laha sidaanuunan marka meeshaas uunan kusoo gelaynin waa jiraan bacdi almadaahib inay dhahayaan ma laga rabo iyo wax noocaas laakiin wax xoog badan maaha oo xadiidkan ay ku dareerinayeen xanafiyada qaarkood marka xadiidkan naasikhay uga dhigeen tasriyada waana soo sheegay middaas qaala baabu bayci marka qaacido caama iska waayo alkharaaju bidamaankaas iska qaacido caamay noqonaya ninkii gaadiidow gatay waa koray waa fuulay waa manaafacaadsaday mar dambe ceebou ku arkay waa celina adhowna wixii kale lagama raba leanna isagoo maalik oo isticmaalay waxaan haddii laakiin de isticmaalkiisu ay ceeb ou keeno oo ay ceeb xaaditha ay timaado hadda markaas baabkii marka baab kale noqonaya qaala baabu bayci اlmuhaajiri lilacraabiyi ninka muhaajirigaa reebaadiye inuu wax u gado muhaajiri waxaa laga wadaa reer magaal inuu nin reebaadiye wax u gado wabihi qaala akbaranii cabdullahi bni moxamed bni tamiimi qaala xadaanaa xajaaju qaala xadaanii shucbatu can cadiy bni haabiti can abi xaazimi can abi hurayrata qaala nahaa nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu reebay can italaqi ge safarka in lala kulmo magaalada banaankeeda lagu gaado oo sida gaadleydu ay sameeyaan qofkii on suuqi weli ogaanin wa an yabiica muhaajirun liacraabiyin inuu u gado wa can itasriyati buu reebay gaaxinta wanajshi isfalisaada adoon badeecadan wax dana ka lahayn inaad adiga tiraahdeed aniga anaa ku daray anaa ku dareedaadana maba rabtidba shayga inaad gadateen ninkan unbaad u qaaliyeynay wa an yastaama arajulu qofka inuu gorgorootamo calaa sawmi akhiihi walaalkii gorgoradiisa korkeeda maxaa laga wadaa marka midaan shay qof gorgorinaayo adna ma gorgori kartid miyaa laga wadaa maya saas ma aha labada qof markay wax kala gadanayaanee gorgoro ku jiraan hadday raalli isku noqdaan oo nooc rido iyo iilasho ay meesha ka muuqato ha gelin adiga oo waxaa la diidayaa inaad tiraahdid warniyahow ninkan iska daa anaa alaabtaan oo kala haayo waa kaa gadaa mid fiicanaan kaa gadaa qiimo yaraan kaaga gadaa inaad soo gasho maaha ama cagsigeeda midaas oo aad tiraa ninkaan iska dir anaa kaa gadanayo waxaani waa qiimo fiicanna waa ku siina marka wa an yastaama arajulu calaa sawmi akhiihi waa qofka marka ou rido ou jiro raalli ahaansho laakiin haddii raalli ahaansho uunan jirina badeecadan suuqay iska taallaa ninaa yidhi war shaygan meeqo waaye adiga inaad tiraa meeqo waaye dembi ma aha taas la diidi maayo bal waxaa noo imaan doona bayculmusaayada waa bannaan tahay in lako beycan musaayadada la iraa ee naadada soomaaligu marka waa naadada suuqan ayaa wax lagu gadaa waa la naadina yaa ku daray yaa ku daray ebel intaan yaa ku daray beyca noocaas oo kale waa bannaan yahay beyculmusaayada waxaa lagu gadan karaa gorgoradii qof kale ayaad dhex gelaysaana ma lagu dhahayo waayo ma jiraba raalli ahaansho weli ma dhicin laakiin iyadoo raalli ahaansho dhacay oo wax laysu dhiibi rabo inaad soo gasho taas waa midla diiday wa an tas'ala almar'atu naagta inay weydiiso dalaaqa ukhtihaa walaasheed furiinkeeda haddaad rabta inay guursato heblaayo fur inay tiraahdo ma ahan qaala baycu lxaadiri lilbaadii reer magaal mid magaalada joogo reer baadiye inuu wax u gado wabihi markaa wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanii xadaanii moxamed bnu zubayr moxamed bnu zibr moxamed bnu zibriqan qaala xadaanaa yunus bnu cubayd can اlxasan can anasi ana nabiya sal l slam nahaa an yabiica xaadiru libaadin nebigu wuxuu reeba nin magaalo joogo reer baadiye inuu u gado wax wain kaana abaahu ow akhaahu walaalkiisba ha ahaada ama wala ow aabihiisba ha ahaada ama walaalkiis waa caam hadda xadiidkan reeba reer magaal reebaadiyownan u gedin xadiidka ibnu cabaas baa wuxuu dhihi doonaa maxaa laga wadaa markii la yidhi laa yakuunu lahu simsaaran dalaal yownan u noqonin kaasaa marka kan lagu fasira bukhaari sida uu ku tegay arrintuna marka waxay tahay marka ay mamnuuca noqonayso nin reemagaal inuu reebaadiyo wax u gado waa marka uu ujiro ka qaadanayo oo uu dalaal dalaalnimo ujiro uga qaadanayo oo ninkii reebaadiye waayo saaka waxbuu soo safarsaday ama subag ama xoolo iyo waxbuu keensaday marka wuxuu rabaa inuu maanta iska gato wixiisa shilimaadkiisa oo caleen iyo sokor iyo wax ku gato baadiyihii iska sii aaday ayuu rabaa aada umahan weyna haddii marka nin reer magaala uu yihaha warniyow iska dhig badeecadan dhig meeshai agteyda dhig anaa lacag badan kuu gadaayo waxbaadna ka helaysaa anigana intaas isii sokorta iyo caleenta aada rabtaan anaa hadda kusii siinayo soco qofkaasi sicir bararuu keenaa sharcigu oo u reebay waxay tahay wuxuu sababayaa sicir barar waayo ninkan reebaadiyaha ah marka uu qiimo jaban wax looga gato dadkii magaalada ka faa'iideysanayo ummad badan maslaxadooda la fiirinaa ee hal nin oo dalaala maslaxadiis la fiirin maayo soo ma fahmin suuradaas marka haddii aan ku xambaarno samsarada maxay noqonaysaa marka haddii laakiin dalaal la-aan waxba ka qaadan maayo ukhayr meerid iyo daacad inuu u noqdo iyo nusxu dartiis ayuu ayuu u yeelaa saas culimada qaar badanoo dalxatu bnu cubaydillaahiba uu ka mid yahay waxay leeyihiin waa bannaan tahay lixadiidi ina yani addiinu addiinu nasiixa ninkan reebaadiyaha inaad la taliso oo daacadnimo kula taliso wax fiican dalxa marka hadduu arka nin reebaadiya wax gadaayo wuxuu dhihi jira orod suuqa soo fiiri markaad qiimaha laguu gaaro aniga ii imaa ila tasho waaku waa kula talinaa marka gado ama sidaas yeelaan ku dhahaa taas marka dhib ma laha waayo ninkii reebaadiyahana waa loo daneeyey laakiin agteyda dhig anaa kuu gadaayo iyo maya saas oo ujraan kaaga qaadanaya ayaa la diida ayb wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa sanim ibnu nuux wahuwa albasriyu abu saciid alcaطaar saduuq lahu awhaam qال أخبرnا يuنس wa يuنس بن عubayd عن محمد بن سيrين عن أنس بن مالك qاala نuhiinaa waxaana laga reebay أn yabيica xاaضir لباadin mid reer magaal reebaadiya inuu wax u gado وain kana أkhaahu أو أbaahu haba ahaado وبه qال أخبرnا محمد بن عبدالأعلى qال xdثnا khالد qال xdثnا بن عwن عن محمد عن أنس qاla نuhiinaa أn yabيica xاaضir لباadin وبه qال أخبرnا إبراهيم بن الحسن qال xدثnا حجاaج qال qال بن جurayج أخبرnي أbو الزبير أنه سمع جابرا يقول qال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم لا يبيع xاaضر wa خبر بمعنى بمعنى النهي laa yبيع xاaضر mid xاadira reer magaala uma gado yعnي yownan ugadin لباadin mid ree baadiye ah dacu naasa dadka iska daaya yarsuqu allahu bacdahum ilaahay qaarkood buu arsuqayaa min bacdin ou ka arsuqayaa ninkaana xaajadiisa u gaaraa kana xaajadiisa dadka iska daaya sicir bararka marka waa lala waa la diriree sharciga shareecadu waa la dagaalamay culimada qaar marka waxay u shardiyaan shaygan ma waxyaabaha daruuriga ahoo dadku u baahan yihiin oo sida badan yani xaajadiisu badan tahay miya mase oo waxyaabaha sidaan oo kale de cuntada iyo waxyaabaha noocaas iyo miya mase waa wax kasto de reer baadiye laakiin de sida badan reer baadiye waxuu suuqa keenayo waa wax un qutu daruuri iskaga badan wey caano iyo subag iyo xoogaa yacni wax yaroo be beer uu ka keenay iyo unbuu keenaa waa wax un baahidiisu badan tahay hadde nin reer baadiya awalba inuu biro iyo keeno laga feli maayo ayb wa bihi qaala akhbaranaa qutaybaة can maliki can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal l slam laa talaqaw الrukbana lilbeyci ha ula kulminina dartiis walaa yabiicu bacdukum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale korkooda yaanu ku gadin waxba yani kuma gadaayo yownan ku gadin yani ninkan iska dhaaf anaa iyadoo raqiisa kaa gadaayo inaad tiraahdeed walaa tanaajashuu haisfallisinina walaa yabiicu xaadirun libaadin wabihi qaala akhbaranaa cabdالraxmaan bn cabdillahi bn cabdilxakm bni acyan qaala xadaanaa shucayb bn leyth can abihi can kahiir bni farqadi can naaficin can cabdillaahi can rasuuli اllahi sal l slam anahu nahaa can اnnajshi wاtalaqi in lala kulmo safarka wa an yabiica xaadirun libaadin xadiidka ibnu cabaas marka waxaa ku jirtay maa xaadirun libaadin qaala laa yakunu lahu simsaaran qaala baabu talaqii safarka in bannaanka looga hortago markaana awal waxaa loo danaynaya dadka magaalada hadda waxaa loo danaynaa safareyga ninkan safarka ku yimid ee badeecada wato sicirkii iyo wixii qiimihii iyo suuqii lama socdo in magaalada banaankeeda suuqa banaankiisa inta loogu tago wax laga soo gato asagay dhib u tahay labadaba marka sharcigu waa ilaalina qaala baabu talaqii wbihi qala akhbaranaa cubaydاllahi bnu saciidi qala xadaanaa yaxya can cubaydاllahi can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal slama nahaa can اtalaqi ayuu reebay nebigu talaqigu marka ma leeyahay meel uu ku dhammaado hal lahu muntahan waxaa muuqdo marka riwaayaadka qaar ama aahaarta qaar waxay leedahay marka fii acla suuq yani waxaa la reebay in dadka reer baadiyaha ama safareyda suuqa korkiisa in lagu gaado ayaa la reebay oo looga hortaga meeshaas maxaa laga fahmaa marka suuqii dhexdiisa haddii wax looga gato dhib ma laha waayo haddii suuqa dhexdiisa wax looga gato asagoon sicirkii iska fiirinin isagaa qaladka iskale markaas saa laga rabaa inuu dadka warsado beeci iyo wixii shaaficiyada laakiin waxay leeyihiin maya suuqa acla suuq maahane magaalada banaankeeda in lagu daafaheeda in looga hortago iyaga waxay leeyihin magaalada daafaheeda hadduu magaalada soo galo suuqii weli yownanba soo gaarine min xaqihi waxau dhihi karaa warniga ii kaadi suuqaa dhow suuqaan tagno hadduu isagu fududaado oo uu suuqii inuu taga ka wahsado oo saas wax looga gato da saa is yeelay laakiin magaalada banaankeeda mayay dhaxay mas'alo kalena waxay tahay nahyigaani taxriim miyuu keenayaa qaar badanoo culimada waxay leeyiin waa nahyu taxriim qofkii og leanna nooc waxaa ku jira qofkan waa la siraa mas'alada saddexaad waxay tahay ma loo shardiyaa yacni qasad miyaa loo shardiyaa qofkan baxaayo oo dadkan badeecada wato inuu ka hortago inuu u qasdo shardi miya oo masalan adoo aanba ogeyn ama aanan u qasdin ayaa iska baxday magaaladii bannaankeedaa tagtay adoo dano kale iyo howlo kale leh safar badeeco wataad la kulantay meeshii ma uga gada kartaa mase talaqi bay noqonee shaaficiyada waxaa asax ah inay xaaraan tahay ama uqasad adiga ama ha u qasdin talaqigu waa dhacay macnaha laga fiirina ninkan isagoon sicirkii suuqa weli ogaanin wax ma ka gadatay mise kama gadanin intaasaa la fiirina adi qasadkaaga la eegi maayo leyth iya laakiin wuxuu qabaa inay taas bannaan tahay ayb haddaan loo qasdin ayb wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim dhinac kale mas'alo kale waxay tahay waxaa la diidayaa qofka talaqiga laga laga reebayo ninka wax gada rabo waayo amaa dadkii safarka watay hadday ayaguba leeyihiin war naga gata annagaa ogol manhi ma noqonay mise ma noqonayso iyada lafteeda marka waa la baxhiyaa waxaana muuqanaysa da iyagaa awalba loo danaynayo hadday ayagu yidhaahdaan ma rabno waaba iska gadaynaa waa mararka qaar qofkii waaba ogaan karaa sicirkii uuba ogyahay maalan suuqi iyo inuu tago iyo dhibkiisi ma rabo waqtiyadan hadda oo kale taleefonaa laysku diraa ninkan markuu magaalada saa usoo galo taleefon diray suuqii oo warwaraystay qiimihii aa loo sheegay war suuq ma aadi kara inta iga gado wax dhiba male taas leanna macnihii meesha waa waa ka maqan yahay ilaa ninkan ogaan la-aanta in lagu gaadaa la diidaayo mogta hadda waaba waa isagaaba wax og maxaa la gaadaa wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala qultu liabi usaamata axadahakm cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara qaala nahaa rasuulu llahi sal l slam can talaqi ljalab badeecada magaalada la keenaya in laga hortago xataa tudkhala biha suuq ilaa suuqa laga geliyo marka waa kana muntaha talaqi waa suuq suuqa afkiisa hore hadduu soo galo khalaas waa dhammaaday ninkii meeshaas wax uga gato qalad ma gelin laakiin suuqa waa inuu soo galo afkiisa hore dhexda inuu ka yimaado bartanka inuu usoo galo qasab maaha badeecada oo watoo kale meesha iyadoo kale suuqa looga iibiyo shardi ma aha faaqara bihi abu usaama abu usaama waa u qiray wa qaala nacam ayuu yihi haa ayb wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu raafic qaala xadahanaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmaru can ibni taawuus can abihi can ibni cabaasin qaala naha nabiyu sal l l slam an tutalaqa rukbaan in lala kulmo وأn yبيca xاadiru لbadin qultu لبni cabaas ma qwlhu xaadiru لbadin qala laa yakunu lahu simsaara simsaar u noqon maayo dalaal wbihi qala أخbarana إbrahim بن الxasn qala xadaثna xajaaج بن mحamed qala xadaثna بن jurayجi qala أخbaranii هisham بن xasan الqurdusiy أnhu samca بna sirin yqulu samictu aba hurayrata yqulu qala rasulu الlahi sl ل slm laa tlaqw اljalb faman talaqaahu badeecada suuqa loo soo jiidayo hala kulminina banaanka faman talaqaahu fashtaraa minhu qofkii la kulmo oo iibsado faidaa ataa sayiduhu suuqa ninkii badeecada lahaa sayidkeeda ahaa hadduu suuqa yimaado fa huwa bilkhiyaari khiyaara u sugnaaday ninaad bannaanka wax uga soo gadatay suuquu yimid inuu dhacan yahay buu arkay alaabtaada alaabti keen hoo lacagtaada u dhihi karaa marka fa huwa bilkhiyaaridan maxaa laga fahmaa inuu ansaxayo beeca hadduu raalli ku noqdo beecaas waa ansaxay ayb qala babu sawmi الrajuli calى sawmi akiihi wabihi qala akbarana mujahid bn musa qala xadaثna ismaaciil can macmari can الzuhriyi can sacيid bn الmusayb can abi hurayrata qala qala rasulu اlahi sal ly slam laa yabiicana xaadiru libadin walaa tanaajashuu haysfalisinina walaa yusaawimi rajulu calaa sawmi akhiihi waana soo sharaxnay macnaheeda walaa yakhdub calaa khidbati akhiihi walaalkii doonistiisa iyaanu ku kordoonin waa haddii loo iishay xaggiisa haweentii uu doonay guurka weydiistay waa ogolaatay ha ka daba doonin adiga marka walaa tas'al ilmar'atu dalaaqa waqtihaa yaynan su-aalin litak litaktafia si ay u gedisato maa fii inaa-ihaa weelkeeda waxaa ku jira waltun walitunkaxa ayb si loo nikaxsado fa inamaa lahaa maa kataba allaahu lahaa waxaa u sugnaaday wuxuu ilaahay iyada u qoray qaala baabu bayci الrajuli calىa bayci akhiihi wabihi qaala akhbarana qutaybat bnu saciid can maliki wاlleyth wاllafdu lahu can naaficin can ibni cumara can nabiyi sal l slam anahu qaal laa yabiicu axadukum calaa bayci akhiihi ma gadaayo yuunan gedin wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa abu mucaawiya qaala xadaanaa cubaydullahi can naaficin can ibni cumar can rasuuli illahi sal l slama qaala laa yabiicu rajulu calaa bayci akhiihi xataa yabtaaca ilaa uu gato ow yadara ama uu iskaga tago kaas kale ilaa uu ka gato ama uu ka tago markuu kaas ka baxo adig gal hadaa doonto hda آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله